waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali may anigu waxaan ka ahay on chief executive maamul ahaa maamulan ka ahay waa gartay marka imisaha family daker associationkaaga xubno ka ah ama members ka ah waxay ilaa siddeetan profairar wistran sydney waxaa ku yaala boqol afartan iyo afar waa gartay siddeetan ka mid ah marka xubno ka ah siddeetan ka mid ururkaaga ah membera waa gartay marka ururkaaga eh, western sydney family daker association danta loo abuuray iyo ujeedada laga lahaa aasaaskiisa muxuu ahaa waa ujeeddada loo abuuray new south wales family day care oo la abuuray eh, kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii kanna labadii kun iyo afartii ayaanu abuurnay waxaa loo abuurayna waxa weeye inay u sheegaan family day carada wixii sharci ah ee loo baahan yahay inay u hoggaansamaan iyo in faamiladana iyagana lala socodsiiyo wixii dhibaato ay ku jirto waa gartay iimaylo badan oo ururkaagu u diray hay-ada dowladda iyo mas-uuliyiin dowladda waxaa ku qornayd in eh, family day kere ku yaala galbeedka sydney ay dowladda lacag badan ka dhaceen Eh, maxaa ku caddaynaysaa in eh, family day keradaas ay lacagta dhaceen wallaahi waxa meesha ku jira wax kale maha waa iswaabinkii waxaanu ka hadlaynay iswaabinkiina waad la socotay oo hadda kahor waxaan kuu soo diray waraaq uu ii soo diray simon birningham inaad heshay baan u malaynayaa wasiirku wuxuu naga soo codsaday meeshii khalad uu ku jiro inaanu usoo sheegno marka haddana khaladkii waxaa wada afar profiler dadka majoritygoodu waa dad aada u wanaagsan waa dad shaqadu siday ahayd u qabsanaya marka afartii unbaa hadda dhibaatadu ay ka taagan tahay oo caadaystay in- inay ummaddii ka soo xidhaan waddadii iyo albaabkiiba Eh, marka iimayladaas eh, marka aad diraysay lifaaqooda waxaa ku jira attachment ama lifaaq eh, family day kere gaaraya toddobaatan iyo labo Eh, iimayladaas aad diraysid iyo toddobaatan iyo labadaas eh, family day kere maxaa iska khuseeya macne in waxa weeyaan rating baanu samaynaa ratingka markaanu samaynayno macnihii dadkii way kala shaqo fiican yihiin dad baa bilmasal ratio iyagu ay iska leeyihiin iska samaysta oo shan shan iyo toban caruur haya qaar baa koob iyo toban haya kuwo badan oo haddaba la xidhay Een, markaa dadka waxaanu kula talinaa in ratioha ay u hogaan waayo kowdii january waa la bedelay Een, markaa inay mar kastaba update ahaadaan oo wixii wanaagsan ay ku ku socdaan ay ku shaqeeyaan ma waa garta laakiin marka eh, wa- iyagii iyagii baa kala wanaagsanaanaya wa- waa oo garta dadna waxay noqonayaan dad top ah dadna waxay noqonayaan dad aada u liita eh, dad wanaagsanaan doona qaarna waa qaar aada u liita waa gartay laakiin haddaad email u dirto eh, wasaaradda dowladda oo aad tiraahdo family day keraa dhaca lacagtii dowladda a- attachmentina ay ku jiraan toddobaatan iyo laba family dayker miyaan loo qaadan karin dadka liiskaas ku jira inaad ula jeedo inay wax dhaceen maya maya maya maya looma qaadan karo sababtaan loogu qaadan karin waxa weeyaan waraaqaha iyo dokumentiyada waa la akriyaa waxa weeye toddobaatankan profiler waxaan filayaa two thousand four kii bay ahayd waraaqdaasi labadii kun iyo afarkii bay ahayd taasi waxay ahayd rating loo samaynayey sida ay u kala wanaagsan yihiin laba kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd waa gartay marka iimailada sidoo kale dadka aa u diraysid ilaa siddeetan qof baa ku jira mailka iyagii baa la koobiyeeyey afartan eh, dhibaatada wada ayaa koobiyeeyey waraaqihii eh, ummaddii oo dhan bay wada xumeeyeen marka dhibaatadaasaa jirta waa garta marka iimailada laakiin marka aad diraysid siddeetan qof bay ku dhacdaa oo dadka qaarkood aysan xataa family day kere lahayn qaar badanu ay leeyihiin qaar baa jira xataa jawaaba ka soo bixiyo le annaga liiskaa naga saara shaqo kuma lihine marka dadka aad u dirayso dacwada aad dowladda ku socota ama hay dowladda ka socota dadka kale oo ku lifaaqan oo iimailadooda ku dhacayaan maxaa way macnaheedu
waxa weeye marka la dirayo in, eh, emailadan la dirayo emailada waxaanu u dirnaa oo keliya profilerska qof kaleeto oo wax loo diraa ma jiro qofka marka wixii profilerskuna waa dad memberisa dadka aan memberska ahayn waxaa la yaala wax naga khuseeyaa ma jiro liisada iyadana kumaba jiraan siday u badan yihiin waa gartay eedo Marka- eedo waxaa lagu soo jeediyey adiga iyo ururkaaga inaad eh, dadka iyo family daykerada qaarkood ku kacsan tahay sababtoo ah waxay diideen inay member ka Arrintaas noqdaan waa- waa exphobia wax ka jira haba yaraatee ma jiraan F- family daykerada badankooda waanu la jirnaa kii member naga ah iyo kii aan memberba naga ahayn waxaa kaloo eedaha ka mida laguu soo jeediyey ururkaagu dabcan waa urur u dooda sida adigu haddaba aad sheegtay faamili dheekeerada membarka ka ah laakiin waxaad moodaa in sida aad u shaqaynaysay ay lidba ku tahay hawshii aad u aasaasay ururkaaga oo ah inaad dacwooyin ku wadid kuwo kale waxaad leedahay ma wixii dadku kugu yidhaahdeen baad ii may sheegi, adigii waa mise kuusoo wax lagu bandhigaya qabto.
may waa kuusoo bandhigaya eedaha laguu soo jeediyey jawaabta aday kuu taallaa sidaa u difaacaysid macnay waqti adaan jaanis ku siinaya Okay. waxaan kuu sheegayaa dadkan iyo afarta ah oo emailadayadii koobiyeysa oo oo koobiyeysay waraaqahayagii officialka ahaa oo been abuurka samaynaya ayaa waraaqo badanna u diraya dadkii profirariska ahaa iyagoo u sheegaya inuu ratingkoodu xun yahay Een, markaa waxaasna hadda looyarkaa gacanta ku haya Een, f- qolyahan federal boolicekuna investigation bay ku samaynayaan marka kolley waxani way caddaan doonaan waa gartay eh, lawyer iyo investigation baa sheegtay eh, da- dadkaan la xiriirnay oo dhinaca kalea waxay noo sheegeen laftigoodu inay eh, booliska u tageen dacwooyin in adiga iyo ururkaaga kuu wadaan Eh, waxaan la socdaa in waraqad laguu soo diray digniinoo lagu leeyahay haddii aadan hawshan joojin eh, waxaa lagu soo saari doonaa maxkamada ama waa lagu soo dacweyn doonaa iyadoo lagu eedeynayo Hawshan- fiiri, magaca ka dilid.
hawshan dadka dooji profirariska ah hawshan lagama joojinayo waayo dowladdu iyada ayaa naga soo codsatay qofkii xun inaanu dowladda u sheegno waananu u sheegaynaa arrin aanu la gabanaynana maaha hadda marka digniinta u dambeeyo warqadda lawyerka oo kuu timid eh, maxaa ka leeda waraaq digniinihi aniga ima iman waraaq waxaa ii timid toddoba een, koob iyo toban qof inay ahaayeen baan u malaynayaa koob iyo tobankaa qof een, ay dooji bay u badan yihiin waxaasna kuwana qaarna family daycare maba laha sabaa kolley hadda een, afartan doojiga ee meesha ku jirta afartan dowladduna waa og tahay een, sharciga sharcigaanu la tigsan doonaa dhammaan waa gartay dadkan eh, family dhekerada aad leedahay doojiga eh, dabcan haddii ay khalad samaynayaan soo dowladda maaha inay soo baarto maya annaga weeyaan annaga ayaa big boriskiya marka annaga ayay ahayd in annaga ayay annaga ayaa uga digayna iyagii waxaan xun ay samaynayaan wixiina waa inagu diideen marka wixii dee dowladda waa inaan u bandhigno wa waa gartay marka hadda family dhekerada imailadaanu ku wada dhaceen eh, dacwooyinka ku saabsan kulligood ma dembigay qayb ka leeyihin baa leedahay hadda afar baad sheegaysaa maya maya i- waxa weeyaan waxaan hadda lagu dhegan yahay oo dowladduna ay haysato annaguna aan warbixinta ka gudbinay waa afar qof taasina dadkiibay albaabada ka xidhaysaa dadkii profirariskii kale ee fiicnaa bay dhibaato u keenaysaa iyo in maalin kasta xafiisyadooda loogu yimaado oo lagu dhibaateeyo dad baa qaba in eh, businessyadan family dhekerka dad badan oo soomaaliya ay ku shaqaystaan ay shaqooyin u tahay xirfad u tahay eh, dhaqaalo ka soo galo adiguna aad carqaladaynaysid ma arrintaas waxaba yaraatee ka jiraa ma jiraan anigu dadkayga gar iyo gardarraba waa kula jiraa markii ay wax xumaynayaan waxaan leeyahay waxaan wanaajiya markii ay wax wanaagsan samaynayaanna waaban taageersanahay iyagaan u sheegaa laakiin afartani waa afar ummaddii oo dhan ka soo dhex baxday ummaddii soomaaliyeedna dhibaato usoo jiidaysa iyo iyo iyo boqol iyo iyo boqol eh, boqol iyo afartan iyo afarta family day care ee ku yaala western sydney
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali